munaasabad ay ku qalin jibinayaan arday dhammaysatay dugsiga hoose iyo dhexe kana aflaxday macadka faara primary school ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa waxaana kasoo qayb galay munaasabada maamulka iskuulka waalidiin macalimiin ardayda qalin jibisay iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka faaro primary school cali xaaji ayaa ka waramayay marxaladihii ay soo mareen ardayda qalin jibisay waxaa doonaya xafladan maanta ardaydan aynuu fadhino inaan warbixin yar idinka siiyo ardaydan maanta aynu fadhinaa waxay dhammaysteen dugsi hoose dhexe fasalkii sideedaad waxaanay galeen laba imtixaan imtixaankii somalilan iyo imtixaankii iskuulka oo runtii imtixaan aad qualitigiisa loo ilaaliyey ah oo ah ka maanta jaa-isadaa lagu siinayo maadaama oo aanay kii imtixaankii somalilan aanu inoo soo bixin ardaydani waxay ka kooban yihiin lixdan arday koob iyo soddon hablaah iyo sagaal iyo labaatan wiilala ayay ka kooban yihiin qaar ka mid a marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ay ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada waxaad soo gasheen hayaan dheer oo ka soo bilaabtay fasalkii koowaad haddii aanan qaldanayn ardayda qaarkood keeji baa laga yaaba inay kasoo bilaabeen maanta waxaad gaadheen fasalkii sideedaad oo soo xidhaysaan dugsigii loola jiray dugsiga dhexe markaa waxa weeyaan marka la yidhahdo faro maxay kaga duwan tahay iskuulladeedu iskuullada kale waa waa faro iyado inay inagayna taageertay mooyaane mar rabo macaash iyo waxa laynama rabo waxay rabtaa inay aragto midhaheedii oo bulshada anfacaysa ardayda waxaan ku waalinayaa inaad diinta ay u soo jeesataan ilaahayna wax walba wuu kuu fudaydin doonaa
ana waalid ahaan waxaan ku tali lahaa iskuulo badan oo wanaagsan baa jira iskuulo badan oo wanaagsan baa jira faaro meel wanaagsan bay tacliinta soo gaadhsiisay dugsigaa dhexe ilmaha ka soo baxay waxaan hubaa ardayda ka qalin jibisay iskuulka faaro brimary ayaa ah dufcaddii tobanaad ee ka qalin jibisay tan iyo markii la aas-aasay